xukuumadda somalilan ayaa maanta xayiraaddii ka qaaday duulimaadyadii qaramada midoobay kadib heshiiskii dhowaan lagu gaaray magaalada istanbul ee heshiiska lagaga gaaray in guddi wada jir ah oo hawada maamulo la sameeyo kaas oo saldhigiisa uu noqon doono magaalada hargeysa go-aankan waxaa ku dhawaaqay wasiirka duulista hawada ee somalilan maxamuud xaashi cabdi ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintan kasoo diray hargeysa bilahan u dambeeyey waxaa dood iyo ismariwaa badani ka taagnaa maamulidda hawada sare ee soomaaliya kadib markii qaramada midoobay oo gacanta ku haysay ay ku wareejisay dowladda federaalk soomaaliya hase ahaatee arrintaas somalilan ayaa ku gacan saydhay iyada oo xaniibtay isu socodkii duulimaadyada qaramada midoobay waxaase ismariwaaga soo afjaray heshiiskii dhowaan labada dhinac ay ku gaadheen dalka turkiga kaas oo qodobka ka soo baxay shirkaas u ahaa hannaanka loo gelayo maamulidda hawada xukuumadda somalilan ayaana heshiiskaas soo dhoweysay sida uu ku sheegay shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay magaalada hargeysa wasiirka duulista hawada ee somalilan maxamuud xaashi cabdi isaga oo leh heshiiskaas dan badan ayaa noogu jirtaa heshiiskaas soo baxay waa mid abuuri kara jawi lagu maamulo hawadii hawada soomaaliya iyo somalilan waa mid xoojin kara nabadgelyada ammaanka iyo badqabka lagu mushaaxaya hawada soomaaliya iyo somalilan hawadu waa wax xasaasiya waxay u baahan tahay muran iyo trabal inaanay uma baahna haddii iminka reediyowga aanu annagu rakibnay iyo ka muqdisho iyo ka nayrobi mid waliba dayuuradda la hadlo dayuuradu way khalkhalayaan waxaana iman doontaa inay ka baydhaan hawadeenoo dhan marka khalkhal fara badan baa bayloodada ku imanaya iyo dayuuradaha waxay u baahan tahay jawi degan ayay u baahantahay waxay ka mid tahay waxay la mid tahay waddooyinkii budhcadbadeediyo daydigu ay geli jireen oo kale haddii hawada laysu galo oo budcad hawadeed dilaacdo cidna ku luulan mayso maaha macnaheedu somalilan aan la aqoonsanayn baa wax ku waayaysaa cidna ku luulan mayso taasina cidna danu maaha marka caqliga saliimkabaa bixinaya inaynu xal ka gaadhno arrimaha waanu soo dhowaynaynaa heshiis abbaar saxa ayuu ahaa waxaanu waa ku hambalyanaynaa wafdigii somalilan kadib markii muranka hawadu soo ifbaxay somalilan waxay hakisay isu socodkii duulimaadyada qaramada midoobay hase ahaatee maanta ayay si rasmi ah u shaacisay in somalilan ay mar kale xayiraadii ka qaaday duulimaadyada qaramada midoobay iyada oo loo ogolaaday inay isticmaali karaan madaarada kala duwan waxaan kale oo aan iyadana halkan jecelahay anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda inaan warbaahinta ku wargeliyo xukuumadda somalilan inay dib u qiimaysay duulimaadyadii ay xaniibtay ee qaramada midoobay iyo annagoo ka duulaynaa heshiiskan hordhaca ah ama gundhiga u noqon kara in lagu maamulo hawadii soomaaliya iyo somalilan baahida loo qabo adeegyada danaha bulshada ee hay-adaha qaarkood fuliyaan waxyaalaha annagoo ka duulayna maanta laga bilaabo iyadana waxaanu ku dhawaaqaynaa in aanu dib u furnay duulimaadyadii qaramada midoobay wasiirka duulista hawada ee somalilan maxamuud xaashi cabdi ayaa isagu sheegay in xukuumaddiisu ay diyaarisay hay-ad maamusho hawada taas oo xeerkeedii xilligan hor yaallo golaha wasiirada ee somalilan isaga oo sheegay in dowladdiisu ay doonayso in ay bilowga sannadka soo socda la wareegto guud ahaan maamulidda hawada sare iyo tan hoose ee dhinaca somalilan xukuumadda somalilan waxaa ka go-an si u buuxiso international heshiisyada caalamiga ah si aanu u buuxinno oo u noqonno dal la aqoonsan yahay afyeshinkiisa iyadoon qaranka la aqoonsanayn haddana afyeshinku wuxuu leeyahay aqoonsi gaara inaannu abuuro hay-ad madax bannaan oo la yidhahdo civil aviation authority hay-addaas waanu wadnaa muddaanu ka shaqaynaynay shuruucdeedii waanu dhammaystiray sharcigeedii maanta wuxuu horyaallaa golaha wasiirada waxaan rajaynaynaa khamiista soo socota in la ansixiyo kadibna golaha wakiiladaan u gudbinaynaa waxaa xukuumadda u qorshaysanaya wasaaraddan in janawari kowdeeda labada kun iyo afariyo tobanka haddii eebba idmo in hay-addaasi dhaqan gasho oo ay la wareegto mas-uuliyadda iyo xilka maamulka hawada somalilan qodobada shirkii turkiga ay somalilan iyo soomaaliya isla meeldhigeen ayaa qodobka hawadu sheegaya in guddida farsamo ee maamulaysa hawada saldhigooda uu noqdo magaalada hargeysa halka guddi labada dhinac ah ee ay isla lafaguri doonaan habka iyo hannaanka loo wada shaqaynayo iyo sida hawada loo maamulayaba guddidaas ayaa la filayaa in kulankooda ugu horreeya ay yeeshaan marka laga baxo bisha barakaysan ee ramadaan hase ahaatee wasiirka duulista hawada ee somalilan maxamuud xaashi cabdi oo la weydiiyey mar haddii somalilan aanay ogolayn in ay yimaadaan mas-uuliyiinta xilaalka ka haya dowladda federaalka ah haddiiba ay guddidaas farsamo ee saldhigoodu noqonaya magaalada hargeysa looga maarmi waayo inuu yimaado wasiirka qaabilsan arrimaha duulista in xukuumaddiisu ay ogolaanayso iyo in kale ayaa isagu ku jawaabay
waa kaa nairobi ee obrethonka maanta wada oo maamul lahoo dabcan aan siyaasad oo xafiiska la doonayo inuu siyaasad ka madax bannaano waa xafiiska obrethonka wada waxna waa steering committee waa dadka stakeholderska ah ee mashruuca dee wax ku leh marka arrimahaas waa arrimo qabyo ah dowladda somalilanna si taxadiri leh ayaa arrimaha u eegaysaa ugana go'aan qaadanaysa ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa